shirkan jaraa'id oo boosaaso ay si wada jira ugu qabteen wasiirka wasaaradda kalluumaysiga puntland iyo weliba wasiirka wasaaradda amniga ayaa looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa kalluumaysiga sharci darrada ee ka jira xeebaha puntland iyadoona diiradda lagu saaray in la mamnuucay xaalufinta qaar ka mid ah noolaha ku nool badda iyo weliba qalabka dhibaatada ku haya halka sidoo kale wasaaradda kalluumaysiga puntland ay sheegtay in dembi ay tahay kalluumaysiga ajaanibta ah ee ka kalluumaysanaya xeebaha puntland waxaana ay sheegeen inay la tiigsan doonaan sharciga kalluumaysiga puntland wasiiru dowlaha wasaaradda kalluumaysiga puntland siciid maxamed raage ayaa akhriyey go-aamada looga hortegayo xaalufka badda waxaa la mamnuucay qodobada tan jillaabashada qubada iyo libaaxa indhabuurka guruba shaarka jillaabashada kaambaha dhadiga ah ee dhalaya shuuney jillaabashada kaambada dhasha ah biish ee culayskeedu ka yaryahay graam gurashada iyo dhoofinta shacaabiga badda coolar riifis kan nool iyo kan dhintayba jaridda gurashada shawrada maanguruufiska adeegsiga qalabka loo yaqaano hoon nuug iyo tooshka waxyaalaha waxyeeleeya noolaha badda waa tooshku waa nadkan wax lagu eegaayo badda maaragta ay maaragtay qoladan badda wax ka xaaqda qalabka waxyeeleada u geysta deegaanka iyo noolaha badda sida shabaagaha caagga iyo shabaagaha ishoodu ka yar tahay konton m m ugu dambayn si loo dhowro bedqabka dadka deegaanka iyo noolaha badda waxaa lala socodsiinayaa dhammaan hay-adaha dowladda ee khusayso warqadan iyo bulshada xeebaha puntland inay fuliyaan qodobadaas ciddii ku xadgudubta sharcigaa la horkeenayaa haddii laha yidhaahdo dhowrista ilaalinta dhowrista iyo ilaalinta noolaha iyo khayraadka baddu waa mas-uuliyad wadareed inagoo dhan ina saaray reer puntland dhinaca kale doctor cabdirasaaq cabdulaahi xagaa wasiirka wasaaradda kalluumaysiga puntland ayay v o a wax ka weydiisay sida xeerkan uu qabanayo maraakiibta sharci darrada ah ee kalluumaysiga ku haya xeebaha puntland waxaana uu sheegay inay la dagaalami doonaan cid walba oo dhibaato ku haysa badda wixii sharci darro ah ee kalluumaysiga sharci darrada ahi waa xaaraan waanu la diriraynaa dagaalkooduna mid hadda bilowda maahay waad ogtihiin wuu socday intaasoo doonyoodu ajaanib leeyihiin ayaa horay loo qabtay way ku ammaanan yihiin ciidamada baddu way ku ammaanan yihiin laakiin howlgalkiinna iyo waxqabadkiinna waxaan rabnaa inay sii kordhiyaan waana kala shaqaynaynaa waana ku baritaaraynaa hawshaasina waa dagaal majmuuc ah si si jamaca aynu u gelayno oo aynu ku ilaashanayno hantideenna wasiirka wasaaradda amniga puntland ibraahim cartan ismaaciil xaaji bakiin ayaa sheegay in laamaha ammaanka ay ku amran yihiin wixii kaga aadan ka hortagista xaalufka badda
wuxuu ka mid yahay waxyaabaha amnigooda la sugayu ka mid yahay baddu ka mid amniga buuraha iyo belada ku jirta markii kow ka tahay amniga kale waxaa laga qabanayaa waxaynu haysano in lalaasho oo amni loo soo waajibaadkaas cid walba waxa weeye qayb bay leedahay annagu amnigaanu leenahay insha alla waxaan rajaynayn inaanu sidii wixii annaga la khuseeya inaanu qaadanno amaha amniga waxaan ogeysiinaya inay uga qaab qaataan sidaa warqadda u qoran tahay una dhaqangeliyaan insha allahu ilahi dankiisa si kastaba go-aankan ay maanta soo saartay wasaaradda kalluumaysiga puntland ayaa waxa ay qayb ka noqonaysaa iyadoo xeebaha puntland ay weli ka jirto maraakiib shisheeye oo ka kalluumaysanaya xeebaha halka sidoo kale maraakiibtaasi mararka qaarkood ay dhibaato kala kulmayaan dhallinyarada ka shaqaysa xeebaha badda puntland yuusuf maxamuud v o a boosaaso